bismillaahi raxmaan raxiim shil baa ka dhacay magaalada shalayto nin makhaayad loodaa makhaayada lagu dilay xalay niman aan u garanayna inay al-shabaab yihiin baa waxay dileen nin askariya nina dhaawacay waxaa kaloo ka dhacday nin wasaaradda maaliyadda ushaqeeyo oo aada iyo aada mataynaloo nin baa dilay askariya nimankaas ninkii waxaan ka hawlgalnay shalay ninka makhaayada ku ridil ku dilay waxaana u helay gruub gacan siinayo oo bala-ah isaga iyo gruubkii iyo intii la socotayna waa qabanay laba nin oo ayagiina waa dhaawacnay ninna waa naga dhaawaceen annaga haddana jeelkay ku jiraan kii kaleoo ninka dilay waa ku daba joognaa raadkiisii inaan heli doonana waa jecel lahay labadii nin oo dishay ninka askariga ah iyo ninka kala dhaawacdayna waan caybsanay waxayna galeen xaafadaas baraxday bay naga galeen iyadana waa la hadaloo iyaguna waa kusoo baxday bay leeyihiin welina waxa la qabtay ma jiraan
saddex shil baa dhacay marka saddexda shil imise qof baad hadda u qabatay labadii shiloo kale midna nimankaasu waa al-shabaab bay ahaayeen waxayna galeen xaafadaasay galeen iyaguna waa ka hawlgalaynaa bay yidhaahdeen welina lama soo qoran ninkii kale oo ninka dilina weli ma hadla soo qoran qoriguu tuuray magaaladu galay welina ma hayno laakiin boolisku aad bay u raadinayaan ilaa maanta waa raadinayeen haddeerna cidaan qabanay ma jirto askariga askariga dilay isaga sababta maxaa lagu sheegay uu dilay askariga nin boolisku ahaa ninna wuxuu ahaa wasaaradda maaliyadda sabab uu ku dilayna haddeer wax caddayn karaa lama arko sagaalkii saac oo habeennigu ninkaa dilay isagana waa carabay hadda maxaa idiin qorshaha ka boolis ahaan waxaa qorshanoa wixii dalka waxyeelaya iyo wixii dadka waxyeelaya iyo wixii mujtamaca wax u dhimaya operation baanu ku jirnaa waxaana jecellaha inaan soo afjarno operationkaas wixii dadka laynayay ama sharwadayaal ha ahaadeen ama ha ahaadeen wax qashinahoo diintana wax u dhimaya khamrina caba xashishada caba waxaan go-aansanay oo hadda operationka ciidamada u taagan yihiin waxaasoo dhan inaan soo afjarno ilaahay idinkii waana soo afjaraynaa obereeshka aan maanta ku jirnana waxaan go-aansanay bil wadna haddii ilaahay idmo waxaan kale uga digayaa uga faa'iidaysanayaa warbixintan dadka beersalka kusoo xirtay baabuurta dadka beersalka kusoo xirtay baabuurta inay beersalka ka ka fiiqaan ninkii beersal aan ku qabanno wuxuu mudan doonaa ganaax ausan hadda u ka bixi karin ayuu mudan doonaa waxaan kale uga faa'iidaysanayaa fursadan qaaliga ah inay dadka shacabka ah oo dagaalka nala galaan oo ay dagaalamaan oo sharwadayaasha ka dagaalamaan oo waxa waddanka wax u dhimaya ay ka dagaalamaan oo ay booliska gacan siiyaan oo ay booliska farmashinka u keenaan boolisku shacabkiisa la-aantii ma shaqayn karo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanaynaa inay shacabku gacanna siiyaan oo ay nala shaqeeyaan oo ay farmashinkana siiyaan oo ay awoodana siiyaan oo nala shaqeeyaan baan ka codsanaynaa waxaan kaloo intaa uga faa'iidaysanayaa hadda ka horna waa ka hadlay dadka dhaqanxumada magaalada ka wada oo basaska laamiga dhexiisa isku cayrsanaya oo dadka dhexdiisa laamiga ku dejinaya oo qofkay laamiga ku dejinayaan gaari uum gaari baabuurtu marayso waa uga digaynaa waana ka hawlgelaynaa hadhow gaarigaygii baa la haystaa iyo ganaax maaha ma hayo iyo gaarigii baa laygala wareegay ma naqaan waa markii saddexaad oo aan uga digayno waa inay anshax magaalada uga shaqeeyaan oo anshaxumada ka daayaan baabuurta basleyda ah waa inay anshaxumada ka daayaan